wasaaradda haweenkii xuquuqul insaanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed weliba magaalada barawe ka qabatay kulanka haweenka nabadda ee la kaxoojiyo doorka haweenka nabadda wadajirka bulshada iyo horumaryowka bulshada weliba kulanku ku qeybgelay mas-uuliyiin wasaaradda maamulka degmada baraawe cudurada haweenka dhallinyarada iyo bulshada rayidka haanasana ku jeediya khudbadiyo dood cilmiyeed ka saabsan muhiimadda haweenka nabadhiska hoggaanka bulshada shirkii saddex biloodlaha oo ay qaban jireen guddiga haweenka aad waxaan ugu mahadcelinaha wasaaradda haweenka iyo w wasaaradda haweenka iyo waxaan mahadcelinaya u n w kole insha allah isxilqaanka isxilqaameen in haweenka wax ay qabsadaan soomaaliyeed ee guddi suubiyaan aadaan ugu faraxsanahay shirkii saddex biloodlaha ah aan qaban jirnay ay maanta noogu eg tahay mar walba noo qaban jirtay wasiiraddeena wasiire waa mahadsan tahay wasiire shamse maxamed yarow aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay sidii oo quruxda badan aad mar walba noo qabsoonaysa shirarka iyo gabdhaha marba meel aad u diraysa maasha allah alxamdulilah waxaan rajaynaynaa in aad hal marna soo booqatid oo noo imaadid si aad anaga dhiirigelinay noo tahay markii adi aad noo imaado dhiirigelinay noo tahay haddaba dhiirigelinay noo tahay
waxaanan insha allah noo soo gudbisay wasaaradda inay shirkan isugu yimaadaan ay wax iska hog wareystaan sida waayigelin loo samey lahaa sida bulshada oo noocyada kala duwan loola kulmi lahaa sida ayaga isku duubni ay u samey lahayn sidaas darteed wasaaradda waxay ay garab naga siisay inay shirkan noo qabsoomo waxaan leenahay wasaaradda waa aaday u mahadsan tahay wasiirada haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda koonfur galbeed soomaaliya marwo shamsa maxamed aliyarow waxaan leenahay wasiir waad mahadsantahay boqolkii boqol waa mahadsantahay insha allah biidn illahi kariim kulanka iyo walibuuse ka dhammaaday ballanqaadila ku xoojiwa doorka haweenka nabadda iyo horumarka bulshada ee koonfur galbeed